subaxnimadii shalay waxaa magaalada borame gaar ahaan xabsiga dhexe ee ku yaala magaaladaasi ka dhacay dil iyo dhaawac ay geysteen askarta maamulka la baxay somalilan waxaana ku dhintay mid ka mid ah maxaabiista oo lagu magacaabi jiray yunis axmed daahir halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dilkan iyo dhaawaca ayaa yimid kadib markii ay ciidanka maamulka la baxay somalilan rasaas ku fureen maxaabiista ku xihan xabsiga oo gadood sameeyey maamulka gobolka awdal ee hoostaga kan la baxay somalilan oo ka hadlay dhacdadan ayaa qirtay inay iyagu dilka iyo dhaawaca u geysteen maxaabiista waxaa ku dhintay yunis axmed daahir waxaana ku dhaawacmay xamse mustafe cumar cabdiqaadir aadan iyo xasan xuseen qaliinle haddaba arrintan ayaa waxaa ka dhashay hadalhayn badan iyadoo ay dadka magaaladaas aad uga caroodeen falkan guracan uu maamulkan ku kacay wiilka la dilay ayaa sida ay wararku tibaaxayaan ka mid ahaa dhalinta indheergaradka ah islamarkaana u dhaqdhaqaaqa xadgudubyada uu maamulkaas u geysto bulshada ku dhaqan magaaladaasi gobolkan ayaa waxa uu martigelinayaa tacdiyaadka ka dhanka ah dadka degan magaaladaas oo ay ciidamada booliska halkaas ka geystaan waxaana ilo lagu kalsoon yahay sheegayaan in maxaabiis u badan dhallinyaro sabab la-aan ugu xiran yihiin jeelasha magaalada boorame